tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ee dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo muslimiintaba caalam ku nool waxaan ugu bishaarenayaa ee soo dhowaanshaha bisha ramadaan waxaan leeyahay ee bisha ramadaan bil barakeysan oo soo dhowaatay waaye maalmo ayaa ka harsan ilaahi subxaana watacaala caafimaad allah nagu gaarsiiyo ee kadib intaas kadib waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan inaan uga faa'iidaysto maadaama cudurkii safmarka ahaa weli oo cudurkii safmarka ahaa weli uu waddanka adduunka ka jiro iyo weliba khaasatan soomaaliya bishii ramadaanna ee soo dhowaatay oo dadkii ee isku dhowaanayaan meelo meelo fara badan ee iskugu imaanayaan isku imaatin badan uu jiri doono tusaale ahaan ee salaad taraawiix oo kale baa la tukanayaa tahajudkii baa la tukanayaa tobanka dambe waa la iskugu soo baxayaa meelaha baa la iskugu imaanayaa kala fogaanshihii weli sideeday u taagan tahay in cudurka layska ilaaliyo oo la kala fogaado oo aan la isku dhowaanin taasi waa muhiim maxaa yeelay bisha barkeysan ee ramadaan dadka inta badan way isku soo wada baxayaan khaasatan cibaadada way badanaysaa dadka xitaa masaajidda way kusoo badanayaan sababto waa qof walba wuxuu rabaa inuu cibaadaysto oo uu qur'aan akhriyo oo cibaadada masaajidka ku sameeyo marka isku imaatinka wuu badanayaa maxaa yeelay isku imaatinka markuu bato ee dadkiina cudurkii way isdhaafsiin karaan marka waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala in asbaabta la qaato oo lais ilaaliyo diintiisa ayay ka mid tahay nebigana sala allahu calayhi wasalama hore ayuu inoogu sheegay in lais ilaaliyo oo yacni qof xanuunsan usan qof kale u gudbinin cudurkii in badanna waa laga hadlay arrintaasi bishaan barakeysan ee ramadaan ilaahi subxaana watacaala horta allah nagu gaarsiiyo ayadoo barakeysan dadkana waxaa ma kale aan ugula talinayaa ka diiniyan iyo maadi ahaanba arrintaas inay uga faa'iidaystaan oo iska ilaaliyaan maxaa yeelay taraawiixdii waa aragteen dad fara badan baa iskugu yimaada oo rabaan ilaahay subxaana watacaala inay u dhowaadaan naftirkeeda in looga faa'iidaysto kala fogaanshaha masjidka tobanka dambe waxaa laga yaaba dadka qaar inay tahajud tukadaan ee laiskugu yimaado cibaadaadka way fara badan yihiin dad baa masaajidka qur-aan akhris usoo gelaayo dad baa howlo kale tasbiix usoo gelaayo haddii marka oo kala fogaanshihii la iloobo oo laiskugu yimaado meel walba laiskugu yimaado weli marka dhibaatadii way taagan tahay taasna marka waxaa fiican in lagu feejignaado oo laiska ilaaliyo saan hore usoo sheegnay yacni barnaamijyadeenii hore aan uga soo hadalnay waxaa ka mid ahaa nabi sal alay wasalam inuu u yimid dad inay u yimaadeen oo wafdi ah oo rabeen asaga in beeca la galaan qof waxaa ku jira marka oo xanuunsan markaasuu wuxuu nabi sal alay wasalam qofkaas xanuunsan yuu ii imaanin meesha ha iska joogo una sheega in aniga beecadiisa aan ka aqbalay oo meesha beeca aan la galay micnaheedu waxay tahay marka yacni yuusan soo dhowaanin waxa waaye meeshaan dad waxaa joogaan oo caafimaad qabo hadduu soo dhex galo oo asagoo xanuunsan cudurkii marka inuu faafo aa macquul ah meeshii inuu ka dhex dhaco iyo meelo fara badan oo ka mid ah mawaaqiftii nebiga sal lay wasalam oona usoo qaadanay iyo saxaabadii iyo asxaabtii marka waxaan leeyahay arrintaas ha lagu faa'iidaysto kadib intaas kadib haddana maadaama bil ramadaan ay tahay sadaqadan ee aada iyo aada u fiican tahay in bishaan la badiyo maxaa yeele nebi sal lay wasalam bishaan asagoo bilihii hore sadaqo bixin jiray haddana bishaan maba ugu sii jirinba aad iyo aad ayuu u bixin jiray marka inaan uga faa'iidaysano dadka waxba aan haysanin oo kale in loo sameeyo yacni wacyigelin wax loo uruuriyo afurin oo kale loo sameeyo maaska loo gado face maska loo gado waxyaabaha oo alkalooyinka gacmaha laiskaga dhaqo shaambooyinka glovis in loo gado nadaafadooda in laga shaqeeyo dadka masaakiinta waxba aan haysanin in la garab istaago maxaa yeeley bishaan ayadoo bil cibaado ee tahay oo ramadaan haddana haddii sadaqo lagu sii darsado oo sadaqada yacni oo la horumarsado waa muhiim waxaa kaloo muhiima in looga faa'iidaysto ducada ducada in la badiyo maxaa yeelay wixii waa iska imtixaan ayay noqdeen asbaab dunuubta oo bani aadanka ay sameeyeen dartiisii baana lagu ciqaabayaa marka ciqaabtaasi ilaahay inuu naga dulqaado oo aan barino oo ilaahay si fiican aan u barino maxaa yeelay qof ducada qof duciis la aqbalaayo ma oga marka qof walba hadduu ilaahay si kal iyo laab ah u baryo qof walbo markaas waxaa laga yaabaa in ducadiisa ilaahay uu aqbalo maadaama bisha ay tahay bil ramadaan bil ramadaanna ay muhiim tahay in ilaahay looga faa'iidaysto kala fogaanshahaasna ha lagu dadaalo isku imaatinkana ha la yareeyo saan saan la isku dhihin wixii waa dhammaadayee aan iskugu imaado yaan saan loo dhihin arrintaas baa ummadda soomaalida ugu baraarujinayaa bisha barakaysan ee ramadaanna ee soo dhowaatay ha lagu sii diyaargaroobo ha la sii feejignaado cudurkii safmarka ahaa weli wuu taagan yahay markaa iska ilaalino ilaahina hana badbaadiyo dhammaanteena waxaa dhammaanteena ilaahay hana badbaadiyo qof walba dembigiisa dembi waalidka allah dhaafo marka kheyr badan insha allah ilaahay hana siiyo caafimaadkan allah hanoo soo dedejiyo cudurkan allah hanaga qaado laakiin asbaabta yaan la iloobin hala dadaalo qof walba intuu samayn karo oo dadaal ah hala kala fogaado yacni walaalkaaga ha gaarsiinin dhibka hooyada ha gaarsiinin caruurtaada ha gaarsiinin haddii adiga ay wixii aad iska dareentidna goobaha caafimaadka dhaqsi u tag si wixii lagaaga dhabiibo oo lagaaga hortago marka ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ha isdilina naftiina ha dilina micnaha maxay tahay adigoo cudurkii ku haayo og haddii bulsho aad soo dhex gasho micnaheeda waxa waaye in meeshii dhibaato badan ay dhexdhaceyso marka ilaah subxaana watacaala aan ka wada baqno dhammaanteena ilaahey hanaga wada haayo cudurkaasi wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay